بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda lix iyo tobnaad ee suuratu maryam waxaanu ku joogaa aayadda afar iyo lixdanaad haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay qisas waxa weeyaan cibro iyo waano weyn ay dhexdooda ku sugan tahay qisada ugu horeysaa waa qisatu maryama wa xamluhaa biciisa min gayri abin waa maryamo qisada iyo arrinta ku saabsan iyo inay ciise uuraysato uurkeeda ay ku qaaday aabba la-aan waana qiso labaad oo sidii qisadii zakariye oo kale astaan iyo calaamad u ah calaa cadiimi qudrati illaah ilaahay tabaaraka wa tacaala awooddiisa weyn iyo mucjisada uu halkaa ka muujiyey waxaa ku xigta qisada qisatu ibraahiima calayhi asalaam kadibna alla waxa uu tilmaamay qisata muusa wa akhiihi haaruun calayhima assalaam waxaa lagu xijisiiyey qisada nebi ismaaciil calayhi assalaam waxaa ku xiga qisatu nebiyillaahi idriis calayhi assalaam waxaa la tilmaamay markaa ambiyada ilaahay u nicmeeyey ee nicmada diineed iyo duunyaba korkooda uu ku galladaystay waxaa kaloo alla uu tilmaamay subxaanah xaalu lumami bacdahum min alcusaah fakhalafa min bacdihim khalfun adaacuu asalaata watabacuu shahawaat kuwii ambiyadaa ka dembeeyey ee xumaha iyo macsiyada la yimid xaalkooda iyo halka hantida u ah kadib alla waxa uu tilmaamay xaalu lumami min bacdihim min almu'miniina wa jazaa'uhum kuwa ummadihii kasii dembeeyey ee mu'miniinta ahaa iyo abaalkooda jannada waxaa ugu dambaysa alamru waatadbiiru lilaahi waxdah arrinka iyo maamulka alle oo keliya iskale oo wax walba og awoodna u leh allah waxa uu ihi subxaanah wadkur fi lkitaabi maryama id intabadat min ahliha makaana sharqiya wadkur xus nebi muxamedow dadkana u sheeg fi lkitaabi kitaabka qur-aanka dhexdiisa waxaad ku xustaa maryama ay naba-a maryama maryamo warkeedii kitaabka ku xus oo kaga sheekee ama ka waran id wakhtigiina waxa weeyaan xus intabadat ay fogaatay hiya maryama min ahliha marka id marka lagu tacalluqiyo wadkur maryamo ayaa laga bedelayaa oo wadkur xus oo ku sheeg filkitaabi kitaabka qur-aanka ah kaga sheekee oo ku xus maryama ay naba-a maryamo maryamo warkeeda ku xus id wakti xus marka waa bedelu ishtimaal min maryama ama id waxaad ku tacalluqisaa mastarka lasoo qadarayo ee mudaafka maryamo ka horeeya oo waxaad tidhaha wadkur xus filkitaabi kitaabka qur-aankaa dhexdiisa ku sheeg oo ku xus maryamo ay naba-a maryama maryamo warkeeda ku xus id wakhtigiina u war ah intabadad ay fogaatay oo ay dheeraatay hiya maryamo min ahliha ehelkeedii ay ka fogaatay oo makaanan meel ay kaga fogaatay meeshaasoo sharqiya bari loo nisbeeyey yacnii meel xagga jihada bari ah ay kaga fogaatay ehelkeedii iyadoo ka durkaysa oo liajli tacabud inay halkaa gaar ku noqotoy ku cibaadaysato dad dadka uga durkaysa barigana ama jihada mashriq dadkii hore waa weynayn jireenoo waa xurmayn jireen ilaa nasaaradu ay qiblaba ka dhigteen sidaasay jihada ama xaggaa ugu kacday faittakhada dabeed waxay yeelatay maryami min duunihim ehelkeedii sokadood waxay samaysatay xijaaban astur ama teed ay xaggooda isaga qariso isaga xijaabto fa arsalnaa dabeed waxaanu u diray ilayhaa maryama ruuxana ruuxdayadii malakul jibriil baanu maryamo u diray fatamathala dabeed waa isa suureeyey jibriil oo lahaa maryamo ayuu isku soo suureeyey basharan xaal uu yahay qof aadamiya sawiyan oo siman oo dhammaystiran oon waxba ka dhinnayn macnaha malakul jibriil ayaa maryamo wuxuu isugu soo ekaysiiyey qof bani aadam oo dhammaystiran oon iin lahayn qaalad waxay maryami ku tidhi iyadoo qof bani aadama moodaysa jibriil moodayna dee xumaan ama dhib kale inuu la socdo maryami waxay ku tidhi innii anigu acuudu waxaan magan gelayaa biraxmaan ilaaha naxariista ballaadhan ku tilmaaman ayaan magan gelayaa oo minka adigaan bashar yahow kaa magan gelayaa in kunta waa haddii aad ahaatay taqiyaa mid alla ka baqanaya oo rabbi garanaya haddaad tahay macnaha qof mu'min oo alla ka cabsanaya haddaad tahay ilaah baan kaa magan galo magangelyadaasaa dee igaga joogi weeyi qaala waxa uu jibriil ku yidhi innamaa ana anigu waxaan ahay uun rasuulu rabbiki rabbigaa kii uu kuu soo diray uun baan ahay malag laguu soo diray maryamaay liahaba si aan kuugu hibeeyo oon kuu siiyo laka adiga ghulaaman wiil wiilkaasoo zakiya tahiran oo dembi la'aana qaalad waxay maryami tidhi annaa sideebaa yakuunu igu ahaanayaa lii aniga ghulaamun wiil walxaal lam yamsasnii aanu itaabanin basharun qof bani aadama oo walam aku aanan ahaaninna baqiya mid zaaniyada iyada oo guur iyo gaabsi midna aanan galmo ku gelin sidee ilmo aan u helayaa oo ay suurtagal u tahay qaala waxa uu ku yidhi kadaaliki ay alamru kadaaliki maryamaay arrinku waa sidaada laguu sheegay ayuu u dhacayaa oo ilmo laguu siinayaa idinkoon rag kulmin qaala waxau idhi rabbuki rabbigaa maryamaay huwa arrinkaasi ay ictaa'u lwaladi min gayri ab aabbala-aan ilmo inanku siiyo wuxuu rabbigaa ku yidhi huwa arrinkaas oo ilmo inanku siiyo a sabab la-aan calaya korkayga hayinun waa mid ku fudud oon igu cuslay walinajcalahu aayatan linnaasi waraxma cillada macluul lagu sababaynayo usoo qadar oo wafacalnaa daalika waxaannu sidaa u yeellay baa alla uu yidhi linajcalahu si aannu ciise uga yeello aayatan calaamad linnaasi dadka u sugan ama aayatan si aanu calaamo uga yeello oo linnaasi dadka aanu calaamo iyo astaan ugu yeello ay ku aqoonsadaan calaa cadiimi qudratiillaah ilaahay awooddiisa weynideeda astaan ay ku aqoonsadaan oy ku calaamadsadaan si aanu uga dhigno ciise iyo waraxmatan liajli raxma waxaa kaloonu sidaa u yeellay naxariis darteed oo minaa annaga naga ahaatay oo dee ciise uu raxmad u noqonayo cidda rumayse ee raacda oo janno lagu mudanayo haddii lagu daydo wa kaana waxaanu ahaaday huwa arrinkaas oo ciise ama waladkaa in lagu siiyo ah arrinkaasi wuxuu ahaaday amraa arrin ayuu ahaaday arrinkaasoo maqdiya la xukumay hore loo go'aamiyey oo wax imika la bilaabayaba aan ahayn oo horeba ugu qoraa dee lowxulmaxfuudka iyo fii saabiqi cilmi illaah marka qisadan maryama waa sidii qisadii zakariye oo kale oo iyadoo dee asbaabtii wax lagu dhalayaba aanay muuqan dee huwa calaya hayin zakariyana waa tii waladka la siiyey nebiga laga yeelay ee yaxye tanna waa sidii oo kale oo kaba sii cajab iyo yacni mucjiso badan oo iyada maryamo iyagoon cidba kulmin ayaa waxa weeyaan dee ruuxdii ciise lagu afuufay oo ilmogaleenkeeda iyo raximkeeda jibriil uu ku afuufay sidaasaanu ku ilmogalay oo sidaasaa loogu magacaabaa dee wa kelimatuhu alqaaha ilaa maryama wa ruuxun minhu oo bikelimati illaahi kaana kun fayakuun kelmaddaa alla unbuu ku ahaadee asbaab kale oo timid ama aabba ay kulmeen ayaan jirin marka waxa ay ahayd arrin mucjiso ah calaamadna u ah ilaahay awooddiisa iyo qudradiisa weyn maryami markay aragtay jibriil oo qof aadamiya u eg oo ay kaba baqatoy xumaan inuu ka doonaya ay mooday ilaaha raxmaankay ka magan gasho waxay tidhi qaalat innii acuudu biraxmaani mink waa sidii nebi yuusufba gabadhii imra'atulcasiis markay xumaha ka doontay wuu yidhi qaala macaada allaah magan ilaahaye maxaad iga doonaysaa allaan kaa magan galay sharkaaga eh markaa dadka saalixiinta ah xumo ama dhib markay ka cabsadaan ilaah bay magansadaan oy ka hoos galaan sidii yuusuf ou gabadhaa ugu yidhi qaala macaada allaah cisyaankeeda isagoo ka cararaya ayaa maryamina u tidhi iyadoo jibriil moodaysa qof bani aadama innii acuudu biraxmaani minka in kunta taqiyaa waxa uu yidhi malag laguu soo diray baabanahay liahaba laki ghulaaman zakiya oo hibada allah iska leh oo yahbu liman yashaau inaatan wa yahbu liman yashaau dukuur lab iyo dhadig labadaba ka bixiyee hibeeyaa waa allaha wahaabka ah siduu jibriil markaa u odhanayaa liahaba laki lianna allaha arsalahu wayaquumu biamrih waayo allah soo diray amarkii allaanuu ku qumayaa qur-aankana in badan way ku soo aroortaa arrimaha ilaahay uu qadaray ama uu xukumay iyadoo malaa'igta loo nisbaynayo liannahum qaa'imuuna biamri illaah waayo kol haddii allihii soo diray amarkiisii ay fulinayaan fulintaa ay la mubaasharoonayaan ay fulinayaan darteed baa loogu nisbeeyaa laakiin xaqiiqa ahaan cidda ilmaha bixisay waa rabbi jibriilna waa sabab loogu soo dhiibay oo loo soo diray uun markay tidhi sidee arrintaasi ku dhacaysaana qaala kadaalika qaala rabbuki huwa calaya hayin waa sidii qisadii zakariye iyo yaxye oo kale sidaa laguu sheegay arrintu u dhacaysaa allana waa u fudud oo kuma cusla arrintuna waa mucjizo oo waa aayatan linnaasi wa raxma dadkana calaamad bay ugu tahay cadamada iyo awoodda rabbi inay ku aqoonsadaan dee raxmad iyo naxariisna way tahay ciddii rumaysee raacda waxa weeyaan ay janno iyo wanaag ku helayaan fa xamalathu waa ay qaaday markaa wiilkii waabay uuraysatay markiiba uurkii waa galay waayo mar alle markii amarkii alle jibriil uu fuliyey ee uu ku afuufay dee waxa weeyaan uurkii way qaaday maryami fa xamalathu yacnii hu oo waladkii ama ilmihiiya waa ciise way xambaarto way qaaday maryami oo uurka ayay ku qaado waa uuraysatayba faintabadat dabeed way fogaatay maryami bihi ay bilxamli uurkii iyo xamligii waa la fogaato waa la durugtay makaanan meel baanay kula fogaatay meeshaasoo qasiyaa durugsan oo fog way la fogaatay fa ajaa-ahaa dabeed waxa uu keenay maryama almakhaadu ay alamu lmakhaadi foosha xanuunkeedii maryamo wuxuu u keenay ilaa jidci nakhlati geeddaa timirta ah jiriddeeda ayaa xanuunkii foosha uu u keenay litactamida calayh sida maxalligu uu soo qadarayo si ay u cuskato oy u qabsato waayo hooyada marka nabarka foosha u qabto gidaar ama tiir ama meel ay cuskato ayay doontaa xanuunka nabarka dartii markaasi ay jiriddii u qabsato halkaasaa fooshii keentay qaalad waxay tidhi markaa maryami yaa laytanii alla shallaytadayda ee midtu miyaan dhinto qabla haadaa kani hortii miyaan dhinto waxay ka murugoonaysaa oo ka qoomamoonaysaa qoomkeeda qowlka iyo xumaha ay kala kulmi doonto ee la odhan doono waad sinaysato ilma sinaad noola timid taa warwarkeeda iyo cabsideeda ayaa hadalkaa ka keenay markaa waxay tidhi yaa laytanii alla shallaytadayda ee midtu miyaan dhinto qabla haadaa kani hortii ilmahan iyo uurkanba intaanan helin hortii miyaan dhinto oo wa kuntu aan ahaado nasyaa wax la tuuray oon qiimo lahayn mansiya oo la ilaabay oo nasyiga ashayu lmatruuk alladii laa qiimata lah waxaan la daymoonayn hoos loo dayin ama cidina aanay ku baydhin ee layska tuureen qiimaha lahayn ayaa la yidhaha nasyiga mansiyanna wax la halmaamay oon cidiba xasuusan qiimo la-aantiis marka wa kuntu oomaan ahaado nasya wax la tuuray oon qiimo lahayn oo mansiya la halmaamay ama la iloobay miyaan noqdo oon cidiba soo hadal qaadin fanaadaahaa dabeed maryamo waxa u dhawaaqay damiirka naadaa ku asturan waa faacilkii naadaa oo fanaadaahaa maryamo waxa u dhawaaqay huwa jibriil min taxtihaa hoosteeduu uga dhawaaqay oo muxuu ugu dhawaaqo uu yidhi allaa taxsanii ey laa taxsanii maryamayha murugoon oo ha qoomamoonin qad jacala waxa uu yeelay rabbuki rabbigaa taxtaki hoostaada sariyaa il durdura ayuu yeelay wahuzii lul ama rux ilayki xaggaaga u soo lul bijidci nakhlati geeddaa timirta ana jiriddeeda xaggaaga u soo lul tusaaqid way kugu soo ridi timirtaasi calayki korkaaga rutabaa timir qoyan oo curdina oo rudaba ayay kuu soo daadin oy kugu soo ridi timirtaasoo janiyaa la gurto macnaha ku habboon in la gurto oo bislaatay fa kulii haddaba cun maryamaay ay min arutabi timirtaa qoyan ee rutabkaa xaggeeda ka cun oo washrabii cab ay min asariyi ishaa durdurka ana ka cab oo waqarrii qabowso caynan min jihati alcayn il ahaanna ugu qabowso ay bilwaladi ilmaha lagu siiyeyna ku indha qabowso oo ku indha doogso oo ku degoo ku farax oo waqarrii qabowso caynan min jihati alcayn xagga il ahaan yacnii il ahaanna ugu qabowso ilmaha lagu siiyey ay bilwalad fa imaa tarayinna haddii aad aragto maryamay min albashari aadamaha basharka xaggooda haddaad ka arag aragto axadaa qof faquulii waxaad ku tidhaahdaa innii anigu nadartu waxaan u nadaray lilraxmaan ilaaha raxmaankaa waxaan u nadaray sawmaa aamus ay imsaakan can ilkalaam hadalka inaan ka joogsadaan alla u nadaray oo falan ukallima la hadli maayo alyowma maanta insiya qof insiyow bani aadama maanta juuqu odhan maayo maryami waa uuraysatoo uurkii waa ku qaaday ciise markii ruuxdiisii lagu afuufay dabadeed cabsi iyo qoomamo darteed bay la durugtay ha yeeshee fooshii waxay keentay geed timira jirriddii ayay fooshii u keentay oo ay waxa weeyaan soo gaadhay iyadoo calaacalayso le waxaan hortiimiyaan dhinta oo noqdo waxaan cidibaha xasuusan oo la halmaamo arrintu halkaa markay marayso ayaa jibriil baa hoosteeda uga dhawaaqay oo maryamo meel sare ayay ku foolanaysoo ku umulaysay ciise jibriilna meel ka hoosaysa ayuu joogay halkaasuu markaa uga dhawaaqay kaasi waa tafsiir in la yidhaahdo iyadu meel saray joogtay oo wa aawaynaahumaa ilaa rabwatin daati qaraarin wa maciin waxaanu ku soo dumnoonu ku soo dhoweynay meel sare oo taaga rabood waa murtafic oo sugnaansho iyo il durduraysa u saaxiib ah marka maadaama meel sare ay ku sugnayd wuu ka hooseeyey jibriil halka uu joogay halkaasaanu uga dhawaaqo uu yidhi ha murugoonin hoostaada il durduraa ah waxaa kaloo lagu fasiray fanaadaaha markii ay umushay ciise ciise laftiisaa u dhawaaqay oo la hadlay oo fanaadaahaa waxaa u dhawaaqay huwa wiilkii ay dhashaa u dhawaaqay oo min taxtihaa hoosteedu uga dhawaaqay markay dhigtee ay umushayba isagoo sidaa ula dardaarmaya anlaa taxsanii qad jacala rabbuki taxtaki sariya waxaa kaloo la akhriyay fanaadaahaa man taxtahaa markaa faacilka naadaa man buu noqonayaa macnuhuna wuxuu noqon markaa fanaadaahaa maryamo waxaa u dhawaaqay man mid baa u dhawaaqay kaasoo taxtahaa hoosteeda ku sugnaa ama jibriil ha noqdo ama ciise ha noqdo dabeed waxaa lagu yidhi wahuzii ilayki bijidci nakla geedkan timirtaa jiriddiisana xaggaaga u soo lul waxay culimmadu yidhaahdeen haweenay foolanaysa oo awooddeeda aynu garanayno siday daciifka u tahay xoog ay geed timireed oo adag jiriddiisa ku dhaqaajisa inaanay lahayn waa la ogyahay laakiin waa min baabi alakhdi bilasbaab waa adigu sababta samee annakaa rudabka markaa kuu soo daadinayna fakulii washrabii waqarii cayna rudabkaa cun ishaa durduraysa cab ku indha qabowsa ilmahaanu ku siinay taxtaki sariyan tafaasiirta waxaa ka mida in la yidhaahdo hoostaada alla wuxuu yeelay sayid mid hormood dadka oo nebi ciise ah laakiin tafsiirkaa waa laga xoog badan yahay oo dee sariyan inay il durdura tahay waxaa caddaynaysa qur-aankuna wuu isfasiraaye wa aawaynaahumaa ilaa rabwatin daati qaraarin wa maciinin maciinkaasi weeyaan sarigu markaa way isfasirayaan qowlka sayidka ku tilmaamaya waa marjuux faquulii innii nadartu liraxmaani sawman falan ukalima alyowma insiya aayaddan waxay raddi sariixa ku tahay madhabka zamakhshari iyo cidda waafaqda ee lantu inay taabiid tahay iyagoo ru'yada rabbi ku anfiyayay oo lan taraanii ilan muctasiladu ru'yatullaahi fi ljanna ayay inkiraan markaa ru'yadii iyagoo inkiraya ayaa zamakhshari waxau yihi dee muctasili buu ahay lantan nafigeedu waa mu'abad ama waa ta'biid waa waxaan weligii dhacay lan taraanii ru'yada isagoo ku anfinaya laakiin dee aayaddanaa raddi ku ahoo lan baa la adeegsaday iyadoo nafyiga hadalka maalintan uu lagu qayday falan ukallima alyowma oo berriba dee way hadli marka ta'biid hadduu yahay wax maalin ku eg lan looma adeegsadeen laakiin nafyi caadiya inay tilmaamayso lantu sida adawaadka kale nafyigee laada oo kale iyo kuwa la midka ah inay tahay bay tilmaamaysaa taabiidna aan laga qaadan karin qariino kaloo tusta haddaan la helin iyadu daatadeeda inaanay daliil ugu ahayn taabiid nafyi mu'abada oo falan ukallima alyowma insiyan waabay hadlaysaaye waa bacda haada alkalaami yacni hadalkan dabadii maanta qofna juuqu odhan maayo weli faatad way la timid markaa maryami bihi ay biciisa wiilkii ay dhasho ciise ah waa la timid oo qowmahaa reetolkeed bay ula timid taxmiluhu xaal ay sido oo ay xambaarsan tahay qaaluu waxay yidhaahdeen yaa maryamu maryamaay laqad ji'ti alla ilaah waxaad la timid shay a shay shaygaasoo fariyaa munkar iyo been abuurad weyn ah been abuurad weyn baad la timid ilmo zine ayaad noola timid waxay ku yidhaahdeen yaa ukhta haaruuna haaruun walaashiyey maa kaana ma ahayn abuukii aabbahaa imra'a saw-in xumaan qofkeed ma ahayn aabbahaa nin xun ma ahayn wamaa kaanad manay ahayn ummuki hooyadaana baqiya mid zaaniyada may ahayn maxaa waxaan kugu kalifay fa ashaara dabeed maryami waxay u tilmaantay ilayhi ilmihii yaraa xaggiisay u tilmaantay waa ciise qaaluu waxay yidhaahdeen kayfa nukallimu oo sideenu ula hadallaa man mid kaana ahaaday huwa manku filmahdi dharabta dhexdeeda sabiya xaaluu ilmo yaroo carruura yahay mahdiga waxaa la yidhaahdaa gogosha yaree ilmuhu markaa u horraysee uu dhalanayo loo dhiga ee lagu hayo markaa markaa dhabta hooyadii ama gogoshaa yar lagu hayo weeyaan mahdigu markaa ilmo yaroo dharabtii ama gogashii markuu dhashay loo dhigay weli lagu sido oo imika uun dhashay maxaanu kula hadallaa marka waa gogasha ama xoolka oo kale waxa uun ilmaha loo dhiga marka u dhalanayaa looga jeeda marka waxay yidhahdeen sideenu ula hadallaa man midkaan ahaaday huwa manku filmahdi dharabta ama gogasha ilmaha yar loo dhigo dhexdeeda ku sugan sabiyan xaal uu yahay caruur ilmo yar oo imikuun dhashay sidee ula hadallaa qaala waxa uu ihi ciise waabu hadlayba kay lahaayeen sideenu ula hadallaa ayaaba hadalkii bilaabay qaala waxa u ihi ilmihii yaraa innii anigu cabdullaah alla addoonkiisii ayaan ahay aataanii waa i siiyey allahay alkitaaba kitaabkii injiilahaa buu i siiyey wajacalanii waxaanuu iga yeelay nebiya nebi wajacalanii waxaanuu iga yeelay mubaaraka mid la barakeeyey baa alla iga yeelay aynamaa kuntum meel alla meeshaan ahaadaba waa usaanii allahay wuxuu ii dardaarmay bisalaati salaada iyo wazakaati zakada maa dumtu intaan daa'imsanahay xayaa mid nool wa baran mid u samafala ayaa allahay iga yeelay biwaalidatii hooyaday mid u samafalaa rabbi iga yeelay walam yajcalnii allahay igama dhigin oo igama yeelin jabbaara mid kibraaniya oo dadka dulmiya ama khasba shaqiyan oo guuldarraystay allahay igama dhigin wasalaamu nabadgelyana calaya korkaygay ahaatay ama nabadi korkayga ha ahaato yowma wulidtu maalinta lay dhalay iyo wa yowma amuutu maalinta aan dhimanaayo iyo wa yowma ubcadu maalinta laysoo bixinayo xayan xaal aan ahay mid nool markii maryami ilmihii qoomkoodii qoomkeedii ay ula timid ee ay iyaguna eedeeyeen ee ay yidhaahdeen yaa ukhta haaruun haaruun walaashiyey waxani waa maxay aabbaha iyo hooyadaa midna ma xumayna halkeed ka keentay yaa ukhta haaruuna loogama jeedo haaruun ibnu cimraan akhuu muusa loogama jeedo haaruunkii nebi muuse ay walaalaha ahaayeen waayo ismabay soo gaadhin oo isku xilli iyo isku zaman mabay ahayn laakiin culimmadu waxa ay ku fasireen arrimo dhowra midkoodo horta ninay walaala yihiin oo haaruun la yidhaah inuu jiray waa suuroobaa oo la leeyahay dee walaal yacnii ninkaa haaruun ee wanaagsaneed walaalaha tihiin tii la dhalatayey waxaa kaloo suurowda sida maxalliguba uu jalaaleynka ku tilmaamayo haaruun inuu ahaa rajulun saalixun min qowmiha nin wanaagsan oo qoomkeeda ka mid a ukhuwadana looga jeedo bimacna almushaabahati waannadiir ta yacnii la midkaa ama shabahda macnuhuna uu yahay yaa shabiihata haaruuna fi lcifa ninkaa wanaagsan ee haaruun la yidhaah tii uga ekayd ee ka shabahaysa xagga dhowrsoonaantaay maxaa kugu dhacay sida ninkaa saalixa ah ayaad adna ahayde waa tafsiir xadiid baana ku soo arooray fii saxiixi sunani tirmidi muqiira ibnu shucba uu warinayo oo wuxuu ihi rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa najraan intuu ii diray ayaa kuwa nasaaradaa waxay igu yidhaahdeen alastum taqra'uuna yaa ukhta haaruun miyaydaan akhrin yaa ukhta haaruun waqad kaana bayna ciisa wa muusa maa kaan iyadoo ciise iyo muuse waxa u dhexeeye la garanayo haddana soo idinka qur-aankiina ku akhriya yaa ukhta haaruuna macnaha waxay doonayaan inay yidhaahdaan qur-aankiinu waxa uu sheegay waxba kama jiro falam adri maa ujiibuhum shucba markaa nebigu u yimid oo waxa uu yidhi wax allo waxaan ugu jawaabo waan garan waayey farajactu ilaa rasuuli illaah rasuulki ilaahay baan kusoo noqday fa akhbartuu dabeed waan u sheegay arrinkii fa qaala alaa akhbartahum rasuulku muqiire wuxuu ku yidhi oo miyaad u sheegtid annahum kaanuu yusammuuna biambiyaa'ihim wasaalixiina qablahum inay ahaayeen kuwa ku magacaaba awlaaddooda ama dadka yacnii qoomkooda ku magacaaba asmaadii ambiyadii hore iyo dadkii wanaagsanaa ee hore marka macnaha haaruunkani haaruunkii akhuu muusa maahee waxay ugu magac daraan oo caadadooda ka mid ahayd dadka wanaagsan ee hore ambiyada iyo saalixiintaba inay ubadka ugu magac daraan sidaasaa loo leeyayaa ukhta haaruune ma aha dee haaruunkii ibnu cimraan ee akhuu muusa marka calaa kullin waxa uun looga jeedaa iyada qaطcan marnaba dee haaruunkii muuse la dhashay ee nebiga ahaa maahe waa uun ama qof ay walaala yihiin ama nin wanaagsan oo waxa weeyaan qoomkeeda ka mid ahaa amaba dee ambiyadii iyo dadkii hore ayay dadka ugu magac dari jireen oo qof wakhtigaa jooga ayaa haddana lagu magacaabayaa dee magacii ambiyadii iyo saalixiintii hore sidaasaa loo leeyayaa ukhta haaruun walaalnimaduna waa bimacna almushaabaha tii kala midka ahayd xagga wanaag iyo dhowrsoonaanta marka ciisay u tilmaanto ay tidhi la hadla isaga markaasay yidhaahdeen sabi iminka dhabtii hooyadii ama dharabtii loo dhigay iyo gogashuu ku dhashay ku jira maxaanu weydiinaa isagaaba hadloo afka furtay oo waxa uu yidhi addoon allaan ahay ilaahay baana kitaabkiisaa injiili siiyey nebi iga yeelay i barakeeye dardaaranadaa i siiyey baari iga dhigay oon jabbaar iyo kibraani iyo shaqi midna aan iga yeelin halkan laba tafsiirba waa ku jiraan oo in maadiga looga cabiray qaala innii cabdullaahi aataaniya alkitaaba litaxaquqi alwuquuc sida ataa amrullah maadaama nebinimada iyo kitaabka la siinayaa ay hubaal tahay oon shaki ku jirin oo la siin doono in laga cabiray sidii wax la siiyey oo kale sida qiyaamadiiba weli iyadoon dhicin loo yidhaha ataa amrullaahi kaasi waa tafsiir tafsiirkaa marka la qaato falmaadi bimacna almustaqbal maadigu waa macno mustaqbal oo allaa i siiyey waa isiin doonaabay ka dhigantah allaa iga yeelay wuu iga yeeli doonaa waa tafsiirkaas culimada qaarna waxay yidhaahdeen annahu nubi'a fi lmahdi ka yaxya falmaadi calaa xaali sidaa jamalkuba uu futuuxaatulilaahiyaha ku soo naqlinayo isagoo yaroo sabiyaaba loo waxyooday oo weli dhabtii lagu hayo oo sidii yaxya ayaa yaraan loogu waxyooday maadiguna waa sidiisa dee wax lala yaabana ma aho ina allaha calaa kulli shayin qadiirun maxalliguna waxau odhanayaa wajacalanii mubaarakan ay ikhbaarun bimaa kutiba lah waxa uu ka waramayaa waxa lowxulmaxfuudka hore loogu qoray ee uu noqon doono marka wuxuu noqon doonuu ka waramayaa iyo markiiba waa loo waxyooday labada qowlba waa la yidhi allah waxau ihi dalika ciisa bnu maryama qowla alxaqi aladii fiihi yamtaruun dalika kaa la soo tilmaamee tilmaantaa ku toosan ay ilmuttasifu bitilka sifaah ka tilmaamaha sideedee laga soo sheekeeyey ka ku tilmaaman ee ku sifaysani ciisa nebi ciise weeye oo ibnu maryama maryamo inakeeda ahaa waa bayaani qowla alxaqi acnii waxaan u jeedaa qowla alxaqi ay alqowla alxaq hadalkii xaqa ahaa baan u jeedaa aladii hadalkaa xaqa ah oo fiihi dhexdiisa yamtaruuna ay ka shakisnaayeen oo ay ka shakiyayeen ama ay ku doodayeen oy ka murmayeen oo yamtaruuna min almirya aw min almumaara sidaa abutayib fatxulbayaanka uu ku tilmaamayo ama waa min almirya yamtaruuna oo waa xaqay ka shakisnaayeen ama waa min almumaara yamtaruuna oo waa xaqay ka murmayeen ee ay dadka kula doodayeen ayaa la caddeeyey weeyaan macnuhu tafsiirka aynu imika maray alxaqu waa didda albaatil bimacna athaabit aladi laa miryata fiih waa marka kelimat alxaq lagu sifeey lagu macneeyo xaqii ka soo horjeeday baatilka oo waxa sugan een shaki lahayn in looga jeedo oo muraadku yahay waa hadalkii xaqa ahaa ee sugnaa een madmadowga lahayn tafsiir kale waxa uu yahay qowla alxaqi alxaqu inuu yahay allah tabaaraka wa tacaala waayo asmaada ilaahay waxaa ka mid a alxaq wayaclamuuna ana allaha huwa alxaqu lmubiin dalika biana allaha huwa alxaq marka min asmaai illaahi alxaqu marka waxaa looga jeedaa alxaq allah macnuhuna markaa waxa weeye qowla alxaqi ilaaha xaqa ah rabbi subxaanahu wa tacaala hadalkiisii weeyi oo ciisa bnu maryam waa kelmaddii iyo hadalkii allaah oo qowlalxaqi waxay la mid tahay wa kelimatuhu alqaaha ilaa maryam ciise waa kelimadii ilaahay maryamo uu ku soo tuuray markaa kelimatuhu waxaa loogu tilmaamee loogu sifeeyey ciise liannahu bikelimati illaahi kaana kun fayakuun kelimada ilaahay ee kun ayuu ku ahaaday oo wax waloo ilaahay jirsiinaya miyaanu ahayn bikun fayakuun waa yahay laakiin isagu waxa uu kaga duwan yahoo si gaara loogu nisbeeyey kelimatullah isagu wuxuu kelimada alle ku ahaaday biduuni sabab asbaabtii maadigee la yaqaanay la-aanteed ilain bikelimati illaahi ashyaadu waxay ku ahaadaan iyagoo asbaabta la yaqaano u soo maraya laakiin ciise wuxuu ku ahaaday biduuni ab sidaasaa kelimatullah loogu idlaaqaa gaar ahaan marka qowlalxaqi kelimatallaahi bay la mid tahay waa allaha xaqa ah hadalkiisii iyo kelimadiisii uu maryamo ku soo tuuray weeyaan ciise markaa qowlalxaqi haddii la nasbiyo qiraa'adan xafsada acnii ama amdaxu ku nasbi oo waxaan u jeedaa ama ammaanayaa qowlalxaqi allaha xaqa ah hadalkiisa alladii hadalkaasoo fiihi yamtaruuna ay ka murmayeen ama ay ka shakisanaayeen marka allaha xaqa ah kelimadiisa iyo qowlkiisa ayaan u jeedaa ama ammaanayaa qiraa'ada kale rafcadan ah ama ciise ka bedel ama ka gooso oo dee khabar mutadiisi maxduuf yahayba ka dhig oo daalika ka sifaadkaa ku tilmaaman ciisa weeye ibnu maryamo ahaa ka bedelo qowlulxaqi weeyi ay ilqowlulxaq hadalkii xaqa ahaa ama qowlulxaqi allaha xaqa ah hadalkiisii weeyi haddaad ka goosatana dee wahuwa qowlulxaqi yacni kaa la soo tilmaamee ciise waa allaha xaqa ah hadalkiisii ama waaba hadalkii dhabta ahaa ee sugnaa ee aan madmadowga lahayn daalika kaa tilmaamaha ku tilmaamani ciisa ciise weeye ciisihii ibnu maryama maryamo inakeeda ahaa qowlalxaqi acnii waxaan u jeedaa qowlalxaqi ama amdaxu qowlalxaqi allaha xaqa ah hadalkiisa ayaan ammaanayaa oo ciise ah oo markaa qowlulxaqu waa ciise ilan waa kelimatu alqaaha waa kelimatullah sida kelimatullah loogu idlaaqo ciise ayaa qowlulxaqina loogu idlaaqaya oo waa allaha xaqa ah hadalkiisii weeyaan iyo kelimadiisii alladii kelimadaa iyo qowlkaasoo fiihi dhexdiisa yamtaruuna ay ka shakisnaayeen ama ay ka murmayeen maa kaana uma ahaanin lilaahi alle an yatakhida inuu yeesho min waladin ilmo ilma inuu yeesho alle uma qalmo oo munaasab uma aha suurtagalna ma aha maa saxa walastaqaama wax quman oo dhacaya ma aha subxaanahu ilaahay waa ka nasahan yahay waxay u nisbaynayaan idaa qadaa marka uu xukumo alle amraa arrin waxaa loo jeedaa idaa qadaa ilan hadduu xukumo waaba xukumay ee idaa qadaa idaa araada qadaa'a amrin arrin xukunkii iyo jirsiintii marka uu doono rabbi idaa araada qadaa'a amrin allaah amar xukunkii iyo ahaysiintii marka uu doono fa inamaa yaquulu waxa uu ku odhanayaa un lahu amarkaasi kun ahow oo fa yakuunu fa huwa yakuunu dabeed waa ahaanaya waa un kun oo fa yakuun bayna alkaafi wannuun wa ina allaha allana rabbii rabbigay weeyaan wa rabbukum haadaa min tamaami kalaami ciisa jumalkan kale waxay soo kala dhex galeen hadalkii hore ciise uu tirinayey addoon allaanahay kitaabba allay siiyey sidaasuu iga yeelay wa ina allaha waa tatimatu kalaami ciisa hadalkaa hore daalika ilaa aakhirihina wuu soo kala dhex galay markaa ciise waxa uu ku yidhi isagoo qoomkiisii la hadlaya wa ina allaha alla rabbii waa rabbigay iyo wa rabbukum rabbigiin weeyi ee facbuduuhu ilaahay keligii caabuda haadaa kani ay cibaadatullaahi waxdah yacnii kan oo ilaahay keligii in la caabudo ah siraadun jid weeyi jidkaoo mustaqiimun toosan marka waa ina allaha rabbii wa rabbukum hadalka nebiga oo laga xikaayoonaya nebi maxamedna wuu noqon karaa laakiin waxaa fiican in laga dhigo min tamaami kalaami ciisa hadalkii hore ciise socday ee calaa sabiili alxikaaya allah waxau ihi fakhtalafaa way isku khilaafeen alaxsaabu kuwii isa soo bahaystee gaaladaa min beynihim dhexdoodii way isku khilaafeen ay fii shaani ciisa yacnii nebi ciise arrinkiisa waa isku khilaafeen oo yahuudi iyagu waa yacnii ka gabood faleen oo xaqiisii waa ka gaabiyeen waanay ku gafeen oo waaba ibnu zine ay yidhaahdeen xaashaa min daalik maryamana waxabay ku ganeen inay zinaysatay waa yahuud calayhim lacaayinullah nasaaro firaqeediina waxay ugu qaybsameen inay qaar yidhaahdaan waa allaahba qaar ay yidhaahdaan maya waa ibnullah kol hadduu aabba la-aan dhashay waa inay ilaahay oy alla u nisbeeyaan qaar inay yidhaahdaan thaalithu thalaatha saddex ilaah ka saddexeeye weeyaan ciise qoloba dhinac bay ula kacday muuminiintunbaa ilaahay ku hagaajiyey hadalkii hagaagsanaayo oo iyagu yidhi cabdullaahi wa rasuuluh in huwa ilaa cabdun ancamna calayh wajacalnaahu maalan libanii israa'iil fakhtalafa dabeed way isku khilaafeen alaxsaabu gaaladiisa soo bahaysatay min beynihim dhexdooda fii shaani ciisa arrinkii ciise waa isku khilaafeen oo qoloba dhinac bay ula dhaqaaqday allah waxau ihi fawaylun haddaba hoog liladiina kuwiibuu u sugnaaday kafaruu gaaloobay oo min mashhadi yowmin ay min shuhuudi yowmin maalin xaadiritaankeed baa hooguga sugnaaday maalinkaasoo cadiimin weyn ama min mashhadi ay min shahaadati yowmin maalin markhaati kicii buu halaaguga sugnaaday maalinkaoo cadiimin weyn oo alcalaama abu ayib fatxulbayaanka siduu ku tilmaamayo mashhad ama waa min ashuhuud ama min ashahaada in la yidhaha mashhad waa master miimiyaho yani bimacna shuhuud wahwa alxuduur oo markaa la yidhaahdo maalinka weyn ee qiyaame xaadiritaankiisa halaag ba uga sugnaaday oo halkaa waa ku halaagsamayaan iyo mashhadka in la yidhaha min ashahaada waa markhaati kac oo maalinkaa weyn markhaati kiciisa waa ku halaagsamayaan oo dee waa lagu markhaati kacayaa fawaylun hoog liladiina kuwiiba u sugnaaday kafaruu gaaloobay oo min mashhadi yowmin ay min shuhuudi yowmin maalin xaadiritaankii ama min shahaadati yowmin maalin markhaati kicii ayaa xaggiisa halaag uga sugnaaday gaalada yoomka oo cadiimin weyn ilaahay waxa uu ihi asmic alla wax maqli ogaa oo maqal badanaa bihim iyagu oo wa absir alla wax arki ogaa oo arag badanaa bihim iyagu yowma maalin wax maqli ogaa oo arag badanaa ya'tuunana ay noo imanayaan waa qiyaamaha eh ilayn daahii baa laga qaado wax walba caddaan buu u yaho way arkayaanoo indhahoodaa la hor keenay oo fakashafnaa canka khitaa'aka fabasaruka alyowma xadiidun weeyi daahiya daboolkiibaa lagaa qaadayoo araggaagu waaba bir xadiida oo meel walba ka tafaysa indhafiiqana maanta oo dhaga nugulah ilaahay waxau ihi laakin adaalimuuna ha yeeshee daalimiintu alyowma maantadan la joogo adduunyadaa fii dalaalin baadi dhexdeed bay ku sugan yihiin baadida oo mubiinin cad maanta baadi cad bay ku sugan yihiinoo waa summun bukmun cumyun fahum laa yarjicuun xaqa maqli maayaan arkina maayaan ha yeeshee qiyaamaha wax ka maqal iyo arag badanba ma jiro siiqadan asmic wa absir waa min siyaqi tacajub oo marka wax lala yaabayo siyaqa lagu guto tacajubka waatii ka mid ahayd afcala iyo afcil bihi marka labadii siiqee tacajubka in waxa lala yaabayo asalka u ahaa mid ka mida weeyaan afcaladii maahee waa afcil bihidii siiqada ama sartaa afcilna suura ahaan waxay u eg tahay ficil amar mana ahee xaqiiq ahaan waa ficil maadi oo isamka ka dambeeya ee damiir ama daahir midkuu noqdo ha noqdee majruurka ah ee ba'du ay gashay waa faacilkii bihimtu imika waa faacilkii ta absirna waa loo soo qadarayaa lidalaalati alawali calayh marka waxaa la yidhaahdaa sida faacilu kafaa wa kafaa billaahi sida ficilka kafaaba faacilkiisa bay u gasho wa kafaa billaahi ayaa siiqadan afcilna faacilkeeda ba'du u gashaa oo asmic bihim sidii bizaydinba loo odhan lahaa marka laakiin ba'da siiqada tacajubku waa laazim baa culimmadu yidhaahdeen laakiin ba'da faacilu kafaa laazim maahe waa laga tegi karaa oo wa kafa llaahu waa la odhan karaa fii kayri lqur'aan marka macnuhu waxa uu noqonayaa dee bihim waa faacilkii asmicna waa ficilkii maadi waxaanay la mid tahay maa asmacahum wa absarahum maxaa ka maqal badan oo ka arag badan macnaha waxaa lala yaaban yahay sida ay maanta waxu maqlayaanay waxu arkayaan baa lala tacajubayaa tacajubkuna waa tacjiibu lmukhaatabiin oo dadka lala hadlayo ayaa laga yaabsiinayaa ama la yaab gelinayaa oo laleeyahay bal arrinkaa la yaaboo arkoo ogaada nimanka maanta loogu taaglaaya wax maqal oo arag ayaa maalintaa wax ka indhafiiqan oo ka dhaga nugul aan la arkayn waxba se u tari mayso marka waxaad tidhaahdaa asmic alla maqal badanaa bihim iyagu ama maqli ogaa oo wa absir alla arag badanaa oo arki ogaa bihim iyagu yowma maalinta yaatuunana ay noo imanayaan waa qiyaamadee laakiin aldaalimuuna ha yeeshee kuwa daalimiinta waa adulmu lakbar oo waa gaaladii eh alyowma maantadan la joogo adduunyada a fii dalaalin baadi dhexdeed bay ku sugan yihiin baadida oo mubiinin cad waandirhum uga dig nebi moxamedow kuwaas yowma alxasra waandirhum uga dig dadka iyo khalaa'iqda yowma alxasra qoomamada maalinteeda uga dig id wakhti uga dig qudiya alamru arrinkii la xukumay oo fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir la kala dhaqaaqo qolo walba halkii hantida u ahayd u hoyatay marka id waxaynu ku tacalluqinoo ku camal fashay idda darafkaa andirta yoomkaynaynu ka bedelay oo wa andirhum uga dig dadka yowmaalxasra uga dig id wakhti uga dig waa bedelun min alyowm markaa caamilkeeduna waa andir waxaa kaloo bannaan xasrada oo masdar ah in lagu tacalluqiyo idda oo waandirhum uga dig nebi allow yowma alxasra qoomamada maalinteeda uga dig xasraduna waa ashaddu nadaama murugada ta ugu daran markaa qoomamada maalintaa qoomamada uga dig id wakhtina ay qoomamoonayaan xasrada ku tacalluqi qudiyo la xukumay alamru arrinkii oo qolo walba halkii loogu talagalay ee hantida wahayd ay u hoydeen ahlu jannihiina jannada ahlu naarkiina naarta waa markaa qoomamada ugu daran wahum iyagu fii kaflah wahum iyagu kuwan gaaladee qoomamoonayaa fii khaflatin mooganaan bay kaga sugnaayeen arrinkan adduunyada markay joogeen oo wahum iyagu laa yu'minuuna kuwa rumaynaya ma ahoo may rumaynayn adduunyada markay joogeen macnaha kuwa qoomamoon doonaa adduunyada mooganaan bay kaga sugnaayeen manay rumaynayn yowmulxasra dee sunnadu qur-aanka way fasirtaa ee xadiidka ku sugan saxiixaynka rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxauu yidhi idaa dakhala ahluljannati aljannata wa ahlu nnaari annaara yujaa'u bilmowti kaannahu kabshun amlax fayuuqafu bayna aljannati waannaari fayuqaalu yaa ahla aljannati hal tacrifuuna haada qaala fayashra'ibuuna wayanduruunah wayaquuluuna nacam haada almowtu waxau rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam ahlu jannuhu markay jannada galaan qiyaamada ahlu naarkuna naarta ayaa geeridii iyo mowdkii oo wan loo soo ekaysiiyey ayaa la keenayaa ahlu jannaha iyo ahlu naarka dhexdooda markaasaa la odhanayaa ahlu jannow kan ma garanaysaan intay qoorta soo taagaan oy soo qooraansadaan oy si fiican u fiiriyaan ayay odhanayaan haa waa mowdkii waa geeridii waa geerida lafteedii oo wan lagu soo suureeyey sidoo kale waxaa la odhanayaa yaa ahla annaari hal tacrifuuna haada fayashra'ibuuna wayanduruuna wayaquuluuna nacam haada almowtu ahlu naarkiina sidoo kale ayaa la odhanayaa ahlu naarow kan ma garanaysaan iyana intay soo qooraansadaan oo si fiican u soo eegaan ayay odhanayaan haa waa geeridii kaas qaala fayu'maru bihi fayudbax rasuulku waxa u ihi inta la amro ayaa la gowracayaa wankii macnaha geeri dambe ma jirto weeyi ilan geeridiibaa wan lagu soo suureeye rasuulku waxau ihi dabeed waxaa la odhanayaa yaa ahla aljannati khuluudun falaa mowt wa yaa ahla annaari khuluudun falaa mowt ahlu jannow waaritaan baa idiin sugnaadoo dhimasho dambe ma jirto ahlu naarowna waaritaan baa idiin sugnaadoo dhimasho dambe ma jirto kadib rasuulku waxa uu akhriyay waandirhum yowma alxasra uga dig maalinta qoomamada dee marka sidaa wax loo kala xukumo qofkii xaqa ka gaabiyee gabood falay maalinuu uga qooma badan yacni maalinuu ka murugo badan yahay dee ma jirtoo soo mari mayso allah waxau ihi innaa anagu naxnu anaku narisu annakaa dhaxlayna alarda arlada iyo waman cidda calayhaa korkeeda ku suganba wa ilaynaa xagga yagaana yurjacuuna khalaa'iqdoo dhan loo soo celinayaa ilaahay waxa uu tilmaamay dhulka iyo waxa ku dul suganba isagu inuu dhaxlayo jamacuna waa jamcu lcadama oo waa litacdiim annakoo alla ah waa weynayn alle naftiisa u weynaynayo waxaana dhaxal loogu sifeeyey maadaama dhulka iyo waxa ku dul suganba ay baaba'ayaan oon waxba ka baaqi noqonay ka u hadhayaa waa alle ee keligii baaqi noqonaya sidaasaa lau yidhi annakaa dhaxlayna oo u hadhayna dhulka iyo waxa ku dul suganba waayo kullu shayin haalikun ilaa wajha lahu lxukmu wa ilayhi turjacuun kullu man calayha faan wyabqa wajhu rabbika duljalaali walikraam alcalaama abuayib fatxulbayaanka wuxuu ku odhanayaa inaa naxnu narisu larda ay numiitu sukaanaha falaa yabqa biha axadu yarisu lamwaata fakaanahu subxaanahu warisa alarda waman calayha xaysu amaatahum jamiica intaha waxa u odhanayaa waxaa looga jeedaa macnaha waxaanu dilaynaa oo inaan waxba ka reebayn wax alla wixii arlada deganaa ee degaanka u ahaa waa la laynayaa oo waa dhimanayaan qofna ka hadhi maayo dadkaa dhimanaya dhaxlaya sidii adduunyada la ahaan jiray marka waxay ka dhigan tahayba alla inuu dhaxlay arlada iyo wixii ku sugnaaba kol hadduu isaguunu u hadhay oo wixii kaleo dhan uu baabiiyo waxba aanu ka baaqi yeelin macnihiiyo muraadku waa sidaa allah waxau ihi wadkur xusnabi allow filkitaabi kitaabka qur-aanka dhexdiisa ku sheeg ibraahiima ay nabaa ibraahiima nebi ibraahim warkiisa ku sheeg oo dadkana uga sheekee innahu ibraahim kaana waxau ahaaday sidiiqa mid run badana a nebiya oo nebi ah id wakhtigii dadka uga sheekee oo uga qiso marka aynu id ku tacalluqino wadkur ibraahiima baynu id ka bedelay oo waa bedelu ishtimaal min ibraahim oo wadkur fi lkitaabi kitaabka ku sheeg ibraahiima id wakti ku sheeg waad ka bedeshay haddii kalena masderka lasoo qadaraye mudaafka ah ku tacalluqiyo wadkur xus oo fi lkitaabi kitaabka qur-aanka dhexdiisa ku sheeg oo ku xus ibraahiima ay nabaa ibraahiima nebi ibraahim warkiisa ku sheeg inahu ibraahim kaana waxau aaday huwa ibraahim sidiiqa run badane nebiya nebi ah id wakhtigiina uu war ah naba a ku tacalluqi qaala uu ibraahim yidhi liabihi abihi uu ku yidhi yaa abati aabbahayow lima tacbudu maxaad u caabudaysaa maa laa yasmacu waxaan waxba maqlayn walaa yubsiru waxna aan arkayn walaa yugnii aan kaagana taray aan kuuna tarayn canka adiga xaggaaga shay a waxba aan kaa tarayn oo aan waxba kaa deeqayna ma aan ku anfacayn yaa abati aabbahayow inii aniga qad ja'anii waxaa ii yimid oo min alcilmi cilmiga xaggiisa waxaa iiga yimid maa shay lam ya'tika aan kuu iman ee fatabicnii raacahdika aan kugu hanuuniye siraadan jidjidka oo sawiya toosan yaa abati aabbaayow laa tacbudi shayطaana shaydaanka ha caabudin waayo ina shayطaana shayطaanku kaana waxau ahaaday liraxmaani allah raxmaanka wuxuu ahaaday casiya mid caasiyaya yaa abati aabbaayow inii anigu akhaafu waxaan ka baqayaa an yamasaka inuu ku taabto cadaabun cadaab min araxmaani allah raxmaanka xaggiisa uu kaa taabto oo fatakuuna dabeed aad ahaato oo lishaydaani shaydaanka aad u noqoto weliya mid la xidhiidho oo saaxiib iyo xigto kula naarta dhexdeeda qaala waxa uu ku yidhi ibraahim araaqibun ma mid nacayaa tahay anta adigu can aalihatii ilaahyadayda yaa ibraahiimu ibraahiimow lain lam tantahi wallee haddaanad ka hadhin waxaad ku hadlayso la arjumannaka wallee waan ku dhagxin oo dhagax baan kula dhici wahjurnii iga dheerow oo iga tag maliya wakhti dheer iga tagoo ha ii soo dhowaanin ama maliya adiga oo fayow oo dhammaystiran oon waxba ku gaadhin iga tag yaan gacan igaga kaa dhicine marka maliyan sawiyan saalimanna waa lagu macneeyey zamanan tawiilanna waa lagu macneeyey labaduba waa sax markaa wakhti dheer iga tagoo ha ii soo dhowaan ama intaad fayowdahenay gacan igaga kaa dhicin iga dheerow qaala waxau ihi ibraahim salaamun nabadgelya calayka korkaaga ha ahaato bal isqaabilsiya oo isbarbardhig oo isku miisaan aabbahan luma ee hallaabay hadalkiisa qallafsanaantiisa iyo naxariis darrada dhagax baan kula dhici iyo ibraahiim talatufka iyo naxariista iyo dabacsanaanta uu mar walba aabbahayo u leeyahay ee haddana isagoo u hanjabay uu leeyahay salaamun calayk waa kaafiyo kala dheeri qaala waxauu ibraahim ku yidhi salaamun nabadgelya calayka korkaaga ahaata aabbahayow ama salaamun calayka nabadgelya korkaaga ahaatayo waa salaamu lmutaarakati walmuwaadaca o waa sagootin iyo kala tegid waa nabadgelya nabadeey bay ka dhigantahy salaamun caleyh amase wuxuu u jeedaa aniga xaggayga waad ka badbaadoo dhibaata kaaga iman mayso salaamun nabadgelya calayka korkaaga ahaatay waa nabaday nabadgelya aniga waad iga nabad gashaa saastakfiru waan kuu dembi dhaaf dalbi laka adiga rabbi rabbigay ayaan kaaga dembi dhaaf dalbi waayo inahu rabbigay kaana waxau ahaaday bi aniga xafiya mid ii tudhis iyo raxmad badan nebi ibraahim wacada liabiihi listikfaara fii maryama haahunaa halkan wuxuu u ballan qaaday inuu u dembi dhaaf dalbi doono sa astakfiru laka rabbii wa wafaa bimaa wacada fi shucaraa wuxuu halkan ku ballan qaadayna wuxuu ku oofiyey shucara oo waa ka odhanaya wakfir liabii inahu kaana min addaaliin ilaah wuu hallaabay hanuuniyo u dembi dhaaf wa tabaraa minhu fii baraa'ah baraa-ana waa kaga beri noqday oo markuu ogaaday inaanu marnaba soo noqonayn wamaa kaana istikfaaru ibraahiima liabiihi ilaa can mawcidatin wacadaha iyaah falamaa tabayana lahu annahu caduwun lilaahi tabara'a minhu ina ibraahiima la awaahun xaliim dembi dhaaf dalabka ibraahim aabbihi uu dembi dhaaf dalbayey ballanuu hore ugu qaadunba ahayd waa tan laakiin markuu u caddaaday cadow alle inuu yahay waa ka beri noqday ibraahim waa mid noqod badan oo dulqaad iyo diin badan marka waa ka beri noqday inta aan ibraahim lagaga deenayna markii la yidhi qad kaanat lakum uswatun xasanatun fii ibraahiima waaladiina macahu xagga dambe maxaa laga istitnooday ilaa qowla ibraahiima liabiihi la astakfiranna lak waa intaan lagaga deenay waayo gaal in loo dembi dhaaf dalbe ama loo duceeyaa ma bannaana nebi ibraahimna markii hore ma ogeyn markiise loo sheegay wakaa ka beri noqdee bannaanka uga baxay waactasilukum waan idinka dheeraanayaa idinka aabbahayow iyo wamaa tadcuuna waxaa caabudasaanba min duuni illaahi alla sokadii waadcuu waxaan caabudayaa rabbii rabbigay casaa waxaa la arkaa oon mudanahay allah kuuna inaanan ku ahaan biducaa'i rabbii rabbigay baryadiisa shaqiya mid ku hungooba ama ku guuldaraysta inaanan ahaan baa la rajaynayaa oo la arkaa falamma ictasalahum markuu isaga dheeraaday iyaga qoomkiisii ibraahim iyo wamaa yacbuduuna waxay caabudayeenba nebi ibraahim markuu ka dheeraaday iyaga iyo waxay caabudayeenba min duuni illaahi alla sokadii ay caabudayeen wahabnaa waxaan uu hibayno aanu siinay lahu ibraahim isxaaqa isxaaq oo isagu u dhalay wa yacquuba iyo yacquubo isxaaqu sii dhaluu awow u yahay laakiin nolosha wuu ku arkay wa kullan mid walow labadan ka midana jacalnaa waxaanu ka yeelay nebiya nebi wa wahabnaa waxaanu u hibaynay lahum iyaga saddexdoodaba ibraahim iyo labadiisa waladba min raxmatinaa shay-a min raxmatinaa naxariistayada iyo raxmadayada wax ka midaanu siinay oo nebinimaduba ugu horayso wa jacalnaa waxaananu u yeelay lahum iyaga lisaana sidqin run carabkeeda carabkaas oo caliya sarreeyo oo ammaan iyo hadalhayn wanaagsanna dadka dhexdoodaanu u dhignay nebi ibraahim markuu arkay qoomkiisii iyo halkay taagan yihiin oo ardul ciraaq iyo dhulkaa ciraaq la joogay waa ka soo hijroodo dee dhulkii barakaysnaa iyo ardu shaam iyo beytulmaqdis xaggaasuu usoo hijroodo uga soo kacay innii muhaajirun ilaa rabbii waxaanay ahayd hijradii ugu horreysay ee dhacday filislaamo waa hijratu ibraahim halkaasuu markaa ka soo hijrooday ilaahay tabaaraka wa tacaala nebi ibraahim markuu ka hijrooday dadka kuwii ugu dhowaayee hor ilaahay uga dhaqaaqay waxaa loogu bedelay kuwo uga khayr badan oo ambiyo ah oo ubadkiisiibaa ambiyo laga dhigay waa man taraka shay-an lilaahi cawadahu laahu khayran minhu ninka shay alla dartii uga tago wax ka khayr badan baa loogu bedelaa kuwuu ka yimid ee gaalada ahaa wax ka khayr badan ayaa loogu bedelo awlaadda iyo ubadka ambiyada ah ilaa uu noqday abul ambiyaa oo wax alle wixii ka dambeeyey isaga ay ku abtirsadaan oo aabbihii ambiyada u noqday ilaahay waxa uu tilmaamay ammaan wanaagsan in la siiyey wajacalnaa lahum lisaana sidqin caliya abu ayib fatxulbayaanka wuxuu ku odhanayaa isagoo ibnu cabaas ka soo naqlinaya lisaanu sidqi waa ahanaa'u lxasan waa ammaanta wanaagsan iyo hadalhaynta wanaagsan wa cubira canhu bilisaan ammaanta carab waxa looga cabiray lisaana sidqin ammaan runoo wanaagsan waxa carab looga cabiray likownihi yuujadu bihi waayo ammaanta waxa lagu helaa ama ay ka soo fushaa waa carabka kamaa cubira bilyadi can ilcatiya sida deeqdiiyo bixinta ama siintaba gacan looga cabiro oo hebel gacan buu igu leeyahay waayo deeqda gacantaa lagu bixiyaa marka deeqda gacan sida looga cabiro maadaama gacanta lagu bixinayo deeqda ayaa ammaantana carab laga cabiray maadaama carabka lagu ammaanayo hanaagu ku xasilayo marka wajacalnaa lahum lisaana sidqin ay hanaa lxasan fii jamiici ahli اladyaan ayuu maxalliguna odhanayaa waa hadalhayn iyo ammaan wanaagsan oo dadka diimaha kala duwan haysto oo dhan dhexdooda loo dhigay oo way idinka arkay ummaduhu cid waliba gaal iyo islaam yahuud iyo nasaara cid walba nebi ibraahim way ammaanaysaa waanay u nisbo sheeganaysaayoo annakaa waddadiisii ku taagan ayay odhanayaan waase beenoo dee ina awla annaasi biibraahiima laladiina itabacuuhu wa hada annebiy ibraahim waxaa ugu mudan kuwa dariiqadiisa raacee towxiidka ku toosan iyo nebigaa waa nebi moxamede way idinka arkay dee kuwan yacni kufriyaadka iyo waxyaabaha xunxun uu ka soo fulo ee kaniisadii iyo waxa weeyaan masjidkii iyo macbadkii qoladan waxa weeyaan kuwan buudiisamka meel intay ka wada dhigeen ayaa waxay ku magacaabayaan waxa weeyaan albeyt libraahiimi bay yidhahdeen soo maaha wa ibraahiimu minhum baraa ibraahimna beri buu ka yahay shaqo kuma leh marka waxaad dareemaysaa uun ilaa maantada alla joogana dhaho gaal wal iyo ku walba ibraahim buu waxa weeyaan isku masaxaya ama u nisbo sheeganaya oo uu leeyahay wuu wanaagsanaa dee waa wajacalnaa lahum lisaana sidqin caliyan waa arrin mucjizo ah waana tuu horeba allihiisa u weydiisay ibraahiimo wajcal lii lisaana sidqin fi laakhiriina waa kii yidhi allahayow kuwa dambe dhexdooda hadal hagaagsan ii dhig tii baa loo dhigay marka ammaan wanaagsan baanu yeellay weeyaan wajacalnaa lahum waxaanu u yeellay lisaana sidqin waa ammaan wanaagsan oo run ah ammaantaasoo caliya sarraysa ayaa loo yeelay wadkur xus nebi allow fi lkitaabi kitaabka qur-aanka dhexdiisa ku xus muuse nebi muuse waaye inahu muuse kaana wuxuu ahaa mukhlasa mid la saafi yeeloo la doortay ama mukhlisa mid camalkiisa alla u badhax tiray wa kaana waxa uu ahaa rasuula rasuul rasuulkaoo nebiya nebi ah wanaadaynaahu waanu u dhawaaqnay muuse oo min jaanibi tuuri buurtii tuur ee barakaysnayd dhinaceedaanu uga dhawaaqnay muuse dhinacii al aymani ee midig oo markuu madyan ka soo socday waxay culimmadu yidhaahdeen buurtu dee iyadu bidix iyo midigtoona ma lahae waa yemiinu muusa madyan markuu ka soo qaabilay muuse midigtiisa ayay ka xigtay baa loo jeedaa marka wanaadaynaahu muuse waa u dhawaaqno min jaanibi tuur buurtaa tuur dhinaceedaanu uga dhawaaqnay dhinacii alaymani ee midig waqarabnaahu muuse waanu soo dhoweynay najiyan ay munaajiyan lirabbih xaal uu rabbigii la faqayo uu la hadlayo si kifaaxan oo toosa biduuni waasida ayuu rabbigii ula hadlay isagoo maqlaya oo dhegaysanaya sidaasaa kaliimuraxmaan loogu magac daro loogu naanaysay wa kallama allaahu muusaa takliima waa mubaasharatan biduuni waasida wa wahabnaa waxaanu u hibaynay lahu muuse min raxmatina naxariistayada xaggeeda waxaanu uga hibaynaa marka mintu waa tabciidiyo ama min raxmatina min ajli raxmatina naxariistayada darteed waxaanu u siinay waa sababiya markaasi oo min ajli raxmatina naxariistayada darteed waxaanu ugu hibaynay muuse akhaahu walaalkii haaruuna haaruun ahaa nebiyan xaaluu nebi yahay oo nebi muuse waa kii weydiistay ilaahay walaalkii haaruunna inuu soo diro oo uga yeelo nebi si uu garab iyo gaashaanba uga dhigto dee qaduu tiita si uu laka yaa muusa waa tii la yidhi waxaadna weydiisatay waa lagu siiyey haaruunna rasuul la diray baa looga dhigay marka akhaahu walaalnimada horeba waa u haysto waa ka weynaa muuseba eh waxaa loo jeedaa nubuwadiisii baanu ku siinay oo waa la soo diray marka waa calaa xadfi mudaaf oo wawahabnaa waxaanu siinay lahu muuse min raxmatina naxariistayada xaggeeda waxaanu ka siinay ama min ajli raxmatina naxariistayada darteed waxaanu u siinay muuse akhaahu ay nubuwata akhiihi walaalkii nebinimadiisii oo dee rasuul baanu uga dhignay haaruuna haaruun ahaa ku bayaami nebiyan xaaluu nebi yahay oo ka xaale wadkur xus nebi allow fi lkitaabi kitaabka qur-aankaa dhexdiisa ku xus ismaaciila nebi ismaaciil oo inay ibraahim ahaa isagana xus innahu ismaaciil kaana waxau ahaa saadiqa alwacdi ballanqaadkiisiiyo yaboohiisa mid ka run sheego oon baajin buu ahaa maca allaahi wa maca annaas dadka iyo allaba ballan iyo wacad wuxuu la galo kii rumeeye een baajin buu ahaa wa kaana wuxuu ahaa ismaaciil rasuula rasuul rasuulkoo nebiya nebi ah wa kaana wuxuu ismaaciil ahaa yaamuru mid amra ahlahu ehelkiisa fara bisalaati salaada iyo wazakaati sakadaba wa kaana wuxuu ahaa ismaaciil cinda rabbih rabbigii agtiisa mardiya mid laga raali yahay wadkur xus nebi maxamedow fi lkitaabi kitaabka qur-aankaa dhexdiisa ku sheeg idriisa nebi idriis ku xus waa nebigii ugu dembeeye ambiyadan lagaga qisoonaya maryama innahu idriis kaana wuxuu ahaa sidiiqa runbadane nebiya nebi ah warafacnaahu waanu kor yeellay idriis makaanan meel baanuu kor yeellay meeshoo caliya sarraysa laba midba waa ku tilmaamay abutayb fatxulbayaanka oo sarrayn xisiya oo maxsuusa inay tahay oo sida xadiidkii muslimkaba ku sugan inuu nebigu samada afraad ku maray leylat alisraa'i waalmicraaj habeenkii la dheelmiye samaawaadka la korsiiyey marka halkaasaanu geynay in looga jeedo oo makaan sare oo xisiya fi samaa'i araabica iyo inuu makaanku macnawi yahay oo loo jeedo makaanan caliyan maqaam iyo makaano iyo derajo sare ayaanu kor ugu qaadno dee derajada nebinimadu ugu horrayso ulaa'ika kuwaasi baa alla yidhi alla uu soo sheegee laga soo warramay waa ambiyadii suuradda lagaga soo qisooday qasaskooda dhammaantood nebi zakariya inankiisii nebi yaxye laga soo bilaabo ilaa idriis laga soo gaadho kulligood ishaaradu waa ku wada dhacsa allah waxau idhi ulaa'ika kuwa ambiyada laga soo warramay alladiina waa kuwa ancama allaahu ilaahay uu nicmeeye calayhim korkooda diinan wa dunya diin iyo dunyaba loogu nicmeeye oo dee nebinimaba ugu horrayso kuwaa loo nicmeeye oo min annebiyiina nebiyada ah nebiyadaas oo min duriyati aadama nebi aadamta fiirtiisii ka mid ah sida idriis wa minman wa min duriyati man iyo mid tafiirtiisa ka mid ah kuwaasoo xamalna aanu qaadnay maca nuuxi nebi nuux la jirkiisa aanu qaadnay kuwaanu nuux la jirkiisa doonta yani weeyaan ku qaadnay tafiirtooda ka mida sida ibraahiim calayhi salaam wa min duriyati ibraahiima nebiyadaasoo ibraahim tafiirtiisii ka mid ah sida ismaaciil iyo yacquub iyo waxa weeyaan isxaaq wa israa'iila wa min duriyati israa'iila iyo kuwaasoo ka mid ah nebi yacquub tafiirtii ka tafiirantay sida muuse iyo haaruun zakariya iyo yaxye ilaa ciise laga soo gaadho oo ambiyaau bani israa'iil iyo wa minman kuwii ka mid ah hadayna aanu hanooninay oo wejtabayna aanu doorannay oo nebiyadii kale ah idaa tutlaa marka lagu dul akhriya haddaba ambiyadaa sha'nigoodu waa maxay waa kan idaa tutlaa marka lagu akhriyo calayhim korkooda aayaatu raxmaan allaha naxariista ballaadhan aayaadkiisa marka lagu dul akhriyo kharuu way dhacayaan sujadan xaal ay yihiin kuwa sujuudsan waa jamcu saajid iyo wa bukiyan xaal ay yihiin kuwa ooyaya waa jamcu baakin marka ibnu jariir aabariba sida uu ku tilmaamay tafsiirkiisa waxa weeyaan ibnu kaiirna uu xoojiyey adwaaulbayaankana shinqiida uu ku soo naqlinayo iyada oo kuwa loo nicmeeye muncamu calayhiga nebiyadii guud ahaan lagu tilmaamay ayaa haddana tafiirtay ka soo kala jeedeen ee kala duwanayd la tiltilmaamay waxaa loogu horreysiyey min duriyati aadama oo idriis waxa loo yidhi ayay mufasiriintu yidhaahdeen liannahu kaana qabla nuuxin oo awow oo kalu u noqonayaa nuux markaa dee isagu tafiirta nuux ka mid maahee waa min duriyati aadam halkaa unbay isugu tegi oo isaga markaa waxaa loo yidhi waa min duriyati aadam waayo nuux buu ka horreeyey idriis oo jad ama awow buu u noqonayaa nuux wa minman xamalnaa maca nuuxina ibraahiim waxaa loo yidhi waayo markii wakhtigii zamanu nuux duufaanka dadka lagu halaagay la dabargooyey wixii hadhay horta intii nuux iyo intii ka tafiirnayd ee doonta raacday unbaa baaqi noqday oo ummaddu ay ka tafiirantay ilaa yowmina haada sidaa darteed bay culimmadu ugu tilmaamaan abulbashari thaani dadku dee markii la dabargooyey wixii dambe waxa aabbo u noqday dee sii maraan waa uu nuux marka waa aabbihii basharkee labaad marka aadam laga yimaado markaa wa minman xamalnaa maca nuuxin dee nebi ibraahim ilaynma jirin xilligii nuuxo waa ka dambeeyey waa duriyadda dee nuux maraysa ee ku abtirsanaysa marka wa minman xamalnaa maca nuuxinna ibraahim baa looga jeedaa oo isagana wax alla waxa ka dambeeya ay ku abtirsanayaanoo dee abul ambiyaaba lagu idlaaqo wa min duriyati ibraahiimana waa ubadkiisii ambiyada ahaa ee dee isxaaq iyo ismaaciil iyo yacquub iyo wa israa'iila israa'iil waa nebi yacquub oo luqadooda cabdullah bay ka dhigantaa la yidhi marka israa'iil waa nebi yacquub ayaa israa'iil la yidhahda markaa duriyaddii israa'iil oo nebi yacquubana waa ambiyada aynu tirina muuse iyo haaruun iyo zakariya yaxyiyo ciise iyo iyo ambiyada aanu hanoonino ee aanu doorannay kuwaasaa muncamu calayhi lagu tilmaamay halkan rabbi wuxuu ku tilmaamay nebiyada muncamu calayhigee loo nicmeeyey waayo ulaa'ika aladiina ancama allaahu calayhim waa u min annabiyiina kuwa kalee nebiyada haydeen loo nicmeeyey halkan laguma xusin aayaddii kalaa lagu xusayoo waman yutic illaaha waalrasuula fa ulaa'ika maca aladiina ancama allaahu calayhim min annabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa'i wasaalixiina waxasuna ulaa'ika rafiiqa markii nebiyada muncamu calayhigee loo nicmeeye la tilmaamay ayaa dadka kale iyagoo nebiye ahayn haddana loo nicmeeyey ee awliyada iyo saalixiinta iyo shuhaadada iyo runbadanayaasha ayaa lagu xijisiiyey oo la raaciyey halkaasaa dee muumin kasta oo alla u nicmeeyaa uu soo gelayaa cumuumkaas fadxulbayaanka wuxuu abuayib ku odhanayaa hadihi min mawaadici sujuudi tilaawa aayaddani waa mawaadicda la sunneeyo sujuudu tilaawaha in la sujuudo oo sujuud la dhaco marka qur-aanka la akhriyayo wa fiihi istixbaabu lbukaa'i wa khushuucu lqalbi cinda samaaci lqur'aan waxaana laga qaadanayaa in la sunneeyo oohinta iyo qoyanaanta qalbiga qur-aanka marka la dhegaysanayo alla waxau ihi fakhalafa waxaa ka hadhay oo ka dambeeyey min bacdihim kuwaa dabadood duriyadda iyo ambiyadaa wanaagsan waxaa ka hadh oo ka dambeeyey khalfun hadhaa xun ama ubad xun awlaadu suu yacnii ambiyadaa horee wanaagsanayd hadhaa xun iyo ubad xun baa ka dambeeyey oo ka tafiirmay ubadkaa iyo hadhaagaa xun oo adaacuu dayacay asalaata salaadii oo watabacuu raacay ashahawaati waxyaabaha nafuhu ay jecel yihiine xumaanihi iyo macaasida fa sawfa yalqowna alla lehe kuwaasi jeer iyo wakhti dambey la kulmi doonaan ghayaa waadi naareed tog naarta ku dhex yaalay la kulmi doonaan oo lagu tuuri doonaa waxaa la yidhaahdaa kelmadda khalfun marka laamka la reebo waxaa lagu idlaaqaa man khalafa bishar xumaan qofka ku hadha marka la fadxiyee khalaf la yidhaahdana waxaa lagu idlaaqaa man khalafa bikhayrin hanuun qofka ku hadhay iyo wanaag sida xadiidkiiba ku sugan yaxmilu hada alcilma min kulli khalafin cuduulu khalfin lamayacni lama yidhaahdee waa khalafin ilan waa khalaf wanaagsane laakiin khalfun waa hadhaaxun oo xumaan ku hadhay ilaa man taaba laakiin man axadka taaba toobad keenay oo wa aamana rumeeyo wa camila saalixa camal wanaagsan sameeyey fa ulaa'ika kuwaas yadkhuluuna waa gelayaan aljannata jannaday kuwaasi gelayaan oo walaa yudlamuuna laga dulmii maayo oo laga duudsiyi maayo shay aan waxba wanaagay sameeyeen waxba laga duudsiyi maayo ka bedel jannada hore oo jannaati cadnin bay gelayaan nagaadi jannooyinkii jannooyin allatii jannooyinkaa lagu nagaanayo oo wacada araxmaanu allaha naxariista ballaadhan lihi u yaboohay cibaadahu addoommadiisa bilghaybi xaal ay maqnaansho ku sugan yihiin jannooyinkaasi oo dee dadku aanay jannadii arkayn ila hortooda jannadu kama muuqato aakhiruun bay ku arkayeen marka bilghayb waxaynu ka xaalaynay jannaadka ama waxaad ka xaalaysaa faacilka yadkhuluuna waawuljamaacaha oo bilghaybi xaal ay mu'miniintu maqnaansho kaga sugan yihiin jannada oo aanay arkayn marka ama mu'miniintaa ka maqan oo dee ma arkayaan ama jannadaaba ka maqan labada kaa doonta saaxibulxaalka ka dhig innahu ina alamra washaana xaalkiiyo arrinku wuxuu yahay kaana wuxuu ahaaday wacduhu ilaahay yaboohiis iyo ballanqaadkiisu wuxuu ahaaday ma'tiyan ay aatiya kii imanayeen marnaba baaqanayn ama isamka mafcuul baabkiisa u daayo ma'tiya kii loo imanayuu ahaaday dee waa loo imanaya waanu imanaya ya'ti wa yu'taa ilayh dadkuna waa u imanaya ballanqaadkuna waa imanaya marka waxaa la yidhaha ism faacil iyo ism mafcuul labadaba waa u suubadaa marka ballanqaadka rabbi wuxuu ahaaday mid imanaya ama loo imanayo laa yasmacuuna ku maqli maayaan fiiha janooyinkaa dhexdooda laqwa dhacdhac iyo deelqaaf iyo hadal xun ku maqli maayaan ilaa salaaman laakin yasmacuuna salaamaa ha yeeshee badbaado iyo nabadgelyay maqlayaan iyagaa isa salaamaya taxiyatuhum fiiha salaam malaa'igtaa salaamaysa waalmalaa'ikatu yadkhuluuna calayhim min kulli baab salaamun calaykum bimaa sabartum fa nicma cuqba addaar ilaah baa salaamaya oo badbaadinaya oo nabadgelinaya salaamun qowla min rabbi raxiim badbaado iyo nabad mooye wax kale dhegahooda kusoo dhici maayo walahum waxaa ugu sugnaaday risquhum arsaaqadooda fiiha jannooyinkaa dhexdooda oo wanaag iyo midho iyo cunto iyo khayr baa lagu quudinayaa bukratan gellinka hore iyo wacashiya gellinka dambaba waxaa un looga jeedaa daa'iman ilain cadeed soo baxasaaba ma jirto oo gelin hore iyo gelin dambe lagu qiimaynaya ama waa la qiyaasayaa uun ama waxa uun looga jeedaa abadan weligoodba waxay leeyihiin arsaaqad wanaagsan oo jannada ay ka helayaan tilka taas lasoo tilmaamay aljanna jannadii weey allatii jannadaasoo nuurisu aan u dhexal siinayno min cibaadinaa addoommadayada xaalay ka mid yihiin man cid aan u dhexal siinayno mankaasoo kaana ahaaday huwa manku taqiya allihiisa mid ka cabsaday yacnii jannadaa lasoo tilmaamay waa taanu kuwa alle ka baqay dhexal siinayno ee dhexalka uga dhigayno wamaa natanazalu kuma soo degno ayaa la yidhi jibriilow ku dheh ey qul yaa jibriilu limuxamed ayaa u qadaran malakuljibriilow muxamed waxaad ku tidhaahdaa wamaa natanazalu ilaa biamri rabbik haddaanu malaa'igta alla nahay rabbiga amarkiisa mooye wax kale kuma soo degno sababu nusuulka aayaddani wuxuu ahaa sida xadiidka bukhaari inuu nebigu sala allahu calayhi wasalam jibriil ku yidhi maa yamnacuka an tazuuranaa akara mima tazuuruna jibriilow maxaa kuu diiday inaadna soo booqato in ka fara badan intaadna soo booqato nebigu waa raagsaday marka maxaad in fara badan noogu iman lahday jibriilow baa uu ku yidhi waxaa soo degtay marka wamaa natanazalu ilaa biamri rabbik soo degidayadu amar allay ku xidhantay iskama soo degno marka waxaa la yidhi jibriilow nebi maxamed waxaad ku tidhaah wamaa natanazalu annaku haddaanu malaa'igta nahay kuma soo degno ilaa biamri rabbik rabbigaa amarkiisa mooyaane nebi muxamedow lahu ay lilaah alla unbaa iska leh maa bayna aydiinaa waxa hortayada ku sugan oo umuurta soo socotee aakhiro ogaalkeedu alluu u sugnaaday isagaa ogaal iyo cilmi ku koobay wamaa khalfanaa waxa naga dambeeyana arrinkiisu alluu u sugnaaday oo waxa tegay eenu soo dhaafnee umuurta adduunyana ogaalkeedu alluu u sugnaado ilaahay baa koobay wamaa bayna daalik kaa la soo sheegay madkuurka oo labadaa arrin ee lasoo sheegay oo maadi iyo mustaqbal waxa u dhexeeya ah labadaa arrimood waxa u dhexeeyana alluu u sugnaadoo og oo waxa tegey iyo waxa soo socda iyo labadaa waxa u dhaxeeya oo imika laga bilaabo ilaa intay qiyaamadu dhacayso arrinkeeda iyo ogaalkeeda allunbaa iskale wamaa kaana rabbuk rabbigaana ma ahanin nebi muxamedow nasiya kii halmaame ee wax ilooba allahaa ma ahaanin wallahu subxaanahu wa tacaala aclam